guddiga kheyraadka golaha shacabka ayaa magaalada muqdisho ka daafuray kulan wadatashi ah oo ku saabsan hindisa sharciyeedka beeraha ee horyaalla golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya kulankan oo ay si wadajir ah usoo qabanqaabiyeen guddiga kheyraadka golaha shacabka iyo xarunta la talinta arrimaha sharciga ayaa waxaa ka qaybgeliyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe iyo khubaro ku takhasusay cilmiga beeraha cadnaan cismaan cilmi guddoomiye ku-xigeenka guddiga horumarinta beeraha ee golaha shacabka ayaa sheegay in talooyinka ka soo baxa kulankan ay ku dari doonaan hindisa sharciyeedka beeraha ee horyaalla golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya wuxuu noqonayaa mid baahi weyn loo qabou ahaa marka waxaan sameynaynaa insha allah talooyinkiina waan ku daraynaa sharciga dhammaanna ma aha mid ku kooban guddiga aragtidooda keliya waxaan u qabannay bablika hirinka waxaa waaye si aan idiin dhegaysanno aad uga doodno kabacdina aan ka wada tashanno habkii loo loo maareyn lahaa marka ma aha mid maanta keliya inta lidiin dhiibo oo la leeyahay maxaa la dhahayay inta briefka uun ka bixiya laakiin waa sharcigu wuu soconayaa muddo maalmahan dhanaa laga shaqaynayaa qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgali kulankan oo isugu jiray mas-uuliyiin dowladeed iyo khubaro ayaa dhankooda ka hadlay daafurka kulankanna midka guddi shirkan waxaa weeye maadaama ay yihiin shuruucdan shuruuc muhiim ah oo shuruuc lagu aasaasayo hay-ado shuruuc lagu badbaadinahayo dhirbereedkii dhirbeereedkii shuruuc lagu horumarinahayo beeraleydii iyo horumarkii dalka ee tahay waxaa laga maarmaan noqotay in lala kulmo bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka ay khusayso oo beeraleyda soomaaliyeed qaybaheeda kala duwanoo halkan fadhido
fadhiisana wasaaradda beeraha departmentiyada ee khuseyso cilmigan saris iyo iosheeg plant protectionkaba ee khuseyso laakiin aa u malaysid hadda dowladda inaysan effective decision aysan qaadan karin anaga marka cilmi waa u mahad celinaynaa baarlamaankana waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan sharcigan inay baasgareeyaan
xaqiiqdii waddan walba wuxu uu leeyahay oo beero iska leh ama xoolaha leh waxay leeyihiin sharciyo lagu maamulo kheyraadkaas oo ilaahay ku manaystay anaga dhaan soomaali nahay wax dad lagu manaysto u wanaagsan ilahay waa nagu manaystay oo ah beerihii iyo xoolihii iyo kalluumaysigii saasay tahayna si ugu fiican laguma faa'iidaysto marka waxaan rajeynaa insha allah hadda waxbaa bilowday sanado soo socday in si fiican loogu faa'iidaysto kulankan wadatashiga ah ee ka furmay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli aan weli la ansixin hiddiso sharciyeedka beeraha kaasi oo hadda horyaalla xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya